tubti diintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsani xabiibow hayga taginay
bismillaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin haddii aynu ka hadalno islaamka iyo nadaafadda aada iyo aad ayay yani isugu xiran yihiin oo nabiga sal allahu caleyh wasalam wuxuu ku tilmaamay adduhuuru shadruliimaan dahaaro qaadashadu ama isnadiifintu waa iimaanka kala barkii taas waxay ku tusaysaa ahmiyada ay nadaafadu leedahay iyo islaamku sida uu arintaas iyada ugu dadaalay qur-aanka ilaahi subxaana watacaala markii uu ina amray weysada inaynu weyseysano waxaa la dhaqayaa iyadoo niyo cibaado ah loo dhaqaayo oo sidaas ay kaga duwan tahay dhaqida kale ee iska caadiga ah oo nabigu uu yiri sal alla alay slam inama alacmaalu binniyaat waxaa la dhaqayaa xubnaha muuqda ee jirkeenna sida gacmaha iyo wejiga iyo lugaha ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum wa eydiyakum ila almaraafiq yacni kuwa ilaahay rumeeyow haddii aad salaada tukanaysaan faqsiluu wujuuhakum wejiyadiina iska dhaqa iyo gacmihiina inta suxurada laga gaarayo aayadaas oo suuratu maa-ida ku jirta oo ka hadlaysa weysada xikmadda weysada yani la inoogu diray ilaahay inoo sheegayaa oo ilaahay wuxuu leeyahay ma raba ilaahay yani arrintan uu idiin diray oo weji dhaqashada iyo fara dhaqashada iyo lugaha la dhaqayo iyo xubnaha laga weyseysanayo inuu ilaahay xaraj ama ciriiri inuu korkiina yeelo ma rabo walaakin yuriidu liyutahirakum laakiin wuxuu doonayaa inuu idin dahiro oo aad nadiif aada noqotaan marka diinteenna sharafta badani ummadda islaamka ah ugu yaraan weysada oo salaadaha loo weyseysanayo oo shanta waqti aba in la dhaqdo oo wejigaas yani la dhaqo ayaa loo baahan yahay taas waxay soo baxday xikmadeeda hadda xiliyadan markay soo baxeen cuduradan faafa ee corona virus uu kamid yahay waxyaabaha dhakhaatiirtu ay ku talinayaan inay noqdeen faraxa in aada loogu dadaalo oo gacan faraha la dhaqdo arintaas ayadan inay faa-iido caafimaad ku jirto ayaa la muujiyey taas waxayna tuseysaa ahmiyadda ay nadaafadu leedahay iyo islaamkeenu sidii marka horeba waa arrintaas iyada ah ee uga sii hadlay marka nadaafadda waxaa jira qabaysiyo inoo suneeyey oo inaan qabaysano ay tahay waqtiyada dadku ay isu imaanayaan sida maalan ciidaha oo kale sida maalan salaada jumcada oo kale xiliyadaas waxaa lasoo qabaysta loo leehay waxay tahay dadku markay isu imaanayaan dad nadiifa inay isu imaadaan oo cuduradii iyo waxyaabihii ka dhalan lahaa dad yacni kasoo yacni qabaystay isa soo nadiifiyey jirkooda dharkooda arintaas iyada ayay caddaynaysaa marka yani nadaafaddu waa wax aada u qiimo badan ama jirka ha ahaato ama deegaanka ha ahaato ama yani qofka alaabta iyo uu isticmaalayo ha ahaato aada iyo aad ayay muhiim u tahay oo loo baahan yahay in loogu dadaalo ummaddeena soomaalida runtii aada iyo aad ayay yani islaamkaas ay haystaan daraaddii ayay nadaafadda jirkooda iyo guryahooda way ku dadaalaan laakiin waxaa ciladi ay ka jirtaa banaanka iyo wixii ku saabsan meelaha guud ee la wada isticmaalayo oo aad moodiyo dadku inayna dan iska saaraynin oo deegaanka ku hareereysan dad kale inay ku halaynayaan oo qofka ad arkaysa gurigiisa inuu nadiifsanayo laakiin guriga hortiisa inuu biyihii kusoo daadinayo oo nadaafadii uuna ilaalinaynin waxaad ogaataa sida yani la yidhaahdaba yani qashinka inta uu kuu jiro ayuu cudurkana kuu jiraa oo haddii qofku yani uusan qashinka iska fogeynin cudurkii ayuu u nugul yahay oo soo gaaraya marka ummadeena soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay midda gaarkaasay ugu dadaalayaan oo qofka jirkiisa iyo gurigiisa iyo alaabtiisa ugu dadaalaya nadaafadooda inuu ugu dadaalo midda guud ee dadka kala dhexaysa oo taasna xil iska saaro qof walba inta ku aadan isaga inyani inuu nadiifiyo inuu isku dayo haddii ay xaafaddu isku darsan kartana inay isla samaystaan si ay nadaafadda deegaankooda ay nadiif uga dhigaan haddii marka islaamkeenu sida uu inoo diraayo nadaafadda loogu dadaalo aan ugu dadaalno waxaan ka faa-iideynaa inaan yani cudurro badan aan ka badbaadno gaar ahaan cudurkan hadda loo taag la-yahay ee adduunka o dhan khatarta geliyey oo ay dhakhaatiirtu ku talinayaan inay dadku nadaafadda ku dadaalaan oo ay waxoogaa markay joogaanba ay faraha iska dhaqaan si yacni jeermiskii gacmahooda soo gaaray aysan afkooda iyo gacmahooda ugu taabanin aysan cudurkii uuna gudaha uu gelin waa arrin muhiima marka inaynu ilaalino nadaafadda innaga oo faa-iidooyinkaas na ka raadinayna diinteennu inayna qabtana fulinayna oo ajirka helayna caafimaadkeenna iyo talooyinka caafimaadka arintaas ayadan ay muujinayaan oo runtii ay tahay marka intaasoo isbiirsaday inay ina tusayso inaan nadaafadda ku dadaalno oo aynu noqonno dad nadaafadooda ay fiican tahay sidaasna waxaan ka rajeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyed meel kastoy joogaan inay nadaafadda ugu dadaalaan hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wayo tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga teginay